md wcalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd kulan ay maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatankii novembar labada kun iyo siddeed iyo tobanka oo ay isugu yimaadeen golaha isbedeldoonka koonfur galbeed ayaa waxay falanqayn iyo qiimayn dhab ah ku sameeyeen xaaladda murugsan ee amni dhaqaale siyaasad bulsho ee ummadda koonfur galbeed waxayna soo saareen qodobada hoose waxay hoosta ka xariiqeen xuquuqda dastuuriga ah ee dastuurka dowladda federaalk soomaaliya u siinayo ummadda reer koonfur galbeed inay maamul hoosaadkooda u madax bannaanaadaan islamarkaana tahay mid lama taabtaana labo markay aada u qiimeeyeen faragelinta tooska ah ee dowladda federaalk soomaaliya ku hayso nidaamka doorashada maamulka koonfur galbeed kuna doonayso inay ka hor timaado rabitaanka shacabka koonfur galbeed saddex markay tixgeliyeen rabitaanka shacabka iyo codsiyada kala duwan ee ka yimid odayaasha dhaqanka bulshada rayidka haweenka dhallinyarada ganacsatada culamaa udiinka iyo dhammaan waxgaradka koonfur galbeed soomaaliya waxay isla garteen si loo helo bulsho horumar leh inay muhiim tahay in la tixgeliyo rabitaanka shacabka koonfur galbeed lagana tanaasulo rabitaanka gaar ahaaneed sidaa daraaddeed iyadoo la qiimaynayo duruufahaas aan kor kusoo xusnay ayaa golaha isbedeldoonka wuxuu go'aan ku gaaray inuu sheekh mukhtaar roobow cali noqdo musharaxa golaha isbedeldoonka koonfur galbeed waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa inuu ku guuleeyo xilkan adag una fududeeyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakat